بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أن كل حجني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى casharkan waa casharka boqol iyo konton waxaynuna ku sharaxaynaa su-aasha boqol iyo lix iyo toban waxaynu weli ku dhex jirnaa mowqifkii oo su-aashii ka horreysay waxay ahayd sifatu lmowqif min alkitaab waxa uu yidhi marka su-aashan kayfa sifatu lmowqif see buu noqonayaa mowqifku min asunna sifatu dalika min asunna macnaha sunnaha nebiga axaadiidta ku soo aroortay oo mowqifka tilmaamaysa ayuu qayb ka sheegayaa jawaabta shiikhu laba xadiid buu soo qaatay wuu soo ikhtisaariyey axaadiid kaloo badanna waa jiraan laakiin laba ayuu ku gaabsaday waxa uu yidhi xadiidka ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar ibni khadaab radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh waali wasalam qaala waxa uu yidhi nebigu yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin maalinta ilaahay dadku ay hor istaagayaan markaasuu waxa uu yidhi yaquumu axaduhum qofkiin waa istaagayaa waxa weeye maalintaa fii rashcihi macnaha dhididkiisa ayuu dhex taagnaanayaa xataa waxa weeye uu gaaro dhididkaasi ansaafa udunayhi waxa weeye labadiisa dhagood bartankooda ilaa uu tago isagii oo dhanba dhididkiibaa liqaya xadiidka bukhaari iyo muslim yaa werinaya anaa aayadduna waxaa ka horreysay alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuthuun liyowmin cadiim yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin marka maalintaa dadku waa istaagayaan buu yidhi nebigu ilaahay baa la hor istaagayaa waxaana waana dhididayaan marka xadiidka abu hureyra aad u sii waadixinaya qaala waxau yidhi shiikhu wa can abi hureyra marka bukhaari iyo muslim baa kaa wariyey وعن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه سجن بخاري مسلم باوريه وحير النبي عليه الصلاة والسلام يعرق الناس ضدكي بديدية عرق و وحوي ديدك رشح إيو عرق إيو وديدك ويه ضدكي بديدية ووحوي ديدكو ديبا آد ياد أبضانية حتى يذهب في الأرض سبعين ذراعاً ilaa uu dhulka galo waxa weeye toddobaatan dhudhun ilaa uu dhulka gala dhididkii wa yuljimuhum markaasuu xakamaynayaa qofkii dhididkiisii lijaamku waa bahalkan fardaha lagu xakameeyo oo afka laga geliyo ama xakama dheh ama lijaam dheh soomaalida xakamay dhahaan laakiin carabiga lijaam baa layaha wa yuljimuhum ay macnaha dhididkiisiibaa intuu soo koro isagii oo dhan liqaya ilaa uu afka u galo xataa yadhaba ilaa waxa weeye udunayhi ilaa uu dhegahana ka galo oo afka iyo dhegaha iyo meel walba uu ka buuxiyo ayuu markaa dhididayaa qofkii kaana bukhaari iyo muslim baa werinaya labada axaadiid buu shiikhu ku gaabsaday axaadiid kaloo badan baa jirta marka oo ka sheekaynaysa oo mowqifka aad iyo aad u fara badan xadiidkii miqdaam almiqdaam ibn aswad baa ka mid ahaa oo waxa weeye aad iyo aad uga sheekeeyey uu tilmaamay in qoraxda la soo dhoweynayo maalintaa oo qayda rumxin la keenayo madaxaaga ayaa qoraxda loo soo dhoweynayaa markaasay waxay kuu jirtaa waxaan dhudhun dhammayn rumxigu waa bahalka yarkaa ka tiga waan dhudhunka dhammayn taaka iyo wax yar wey ayaa qoraxdii la keenaya dhulkiina waa dhul siman oo aan meel harsada ahayn ilaa qof ilaahay hoos siiya maahe markaasaa dadkii dhididayaan oo shiilmayaan qoraxdaa maanta ay waxyar markay kululaato adduunka iyadoo intaa aynaga fog aynu joogi kari laanahay ayaa madaxeenna agteenna la keenayaa markaasaa dadkii shiilmayaan qof walba dhididkiisaa qulqulaya ilaa uu dhulka galo toddobaatan dhudhun ayuu gelaya toddobaatan dhudhun waa imisa marka halka mitir waxa uu noqdaa waa laba dhudhun iyo wax yar idan markaa masaafe aad u dheer buu dhulku soconaya soddon mitir buu hoos u soconaya oo waxa weye dhulka gelaya halkaa markuu marka galo ayuu qofkii ku soo noqonayaa bad ku noqonaya dadka qaar wuxuu istaagayaa canqowyada qaar wuxuu istaagayaa dhudhunka qaar lowga qaar waxa weeye sinta qaar meelahan xabadka qaar uu waxa weeye afka ka gala iyo dhagaha qaar uu liqo idan markaa maalintaas qof walba bartaa uu taagan yahay bay yidhaahdeen culummadu dhididkiisii weeye waxa saa u gelaya ma aha qof kale dhididkiis kan ag taagan dhidid dhididkiisa waxba kuu dhiimayo kaad ag taagan tahay ee waxa weeye adiga dhididkaaga waay waana qof walba dunuubtiisii iyo macaasidiisii say ahayd waa qofba qof intuu ka dembi yaraa waa ka dhidid yaraanaya qofba qof intuu ka dembi badnaa waa ka dhidid badnaanaya oo waa la shiilmayaa marka maalintaa waa maalin khatara dad baa jira allah subxaana wa tacaala marka maalintaas uu ilaahay hoos harinayo sabcatun yudiluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh toddobadii qof oo xadiidka nebigu ku tilmaamay imaamun caadil imaam dadkii xukumaya oo caadilah waxa weeye washaabun nasha'a fii cibaadati illaah qof dhallinyaro ah rag iyo dumarba oo diinta ilaahay ku barbaaray waxa weeye waxaa kaloo ka mid ahaa warajulaani taxaabaa fillaah waxa weeye laba qof oo ilaahay darti isku jeclaaday waxaa ka mid ahaa warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid masaajidka ku xiran yahay waxaa ka mid ahaa warajulun dacatu imra'atun daatu mansabin wa jamaal gabar qurux badan ay sino ugu yeertay faqaala innii akhaafu allah ilahay baan ka cabsanaya waxaa ugu dambeeyey warajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynah markaa iska ooyey keligii intuu ilaahay xusuustay idan markaa maaha dadka oo dhan waxa weeye mowqifkaasi waxa dhibaatoonaya dad badan oo wanaagsan baa jira oo allah subxaana wa tacaala uu hooskiisa harinayo carshiga yowma laa dilla ilaa dillu maalintaas ay dadkaasi ka badbaadeeyaan marka ilaahay baan weydiisanaynaa kuwa wanaagsan ilaahay nagu daro ilaahayna noo fududeeya maalintaa dhibta badan laakiin waa maalin khatara waa maalinta aynu soo marna aayadaha waina yowman cinda rabbika ka alfi sanati mima tacuduun nas'alu llah asalaama walcaafiya